أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alleh kaasoo ka dhacay fagaare ku yaala degmada jilib ee wilaayadaas soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka ayaa dhigay isku soo bax ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan dhibaatada uu ku haya maamulka trump siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa aqbalay ka qaybgalka shirka uu ku baaqay madaxa kooxda riddada soomaaliya wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo gebagabaysay dowro tasxiix ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada in ka badan shan boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin wilaayada islaamiga ee baay ay ka samaysay deegaano hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax axadda taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay lixda bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alleh kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada jilib ee wilaayadaas cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya
halkan waa fagaaraha macalin aadan xaashi ee magaalada jilib wuxuu dhowaan martigeliyey in madaxa looga guro qaar ka mid ah dhagarqabayaal ka tagay diintooda doortayna gaalnimo kuwaas oo dembiyo ka galay dadka muslimiinta ah saaxiib iyo sokeeyana ka dhigtay gaalada iyo gaaloraacyada shan ka mid ah jawaasiista ayaa la soo taagay fagaaraha macalin aadan waxaana la marsiiyey xukunkii ay lahaayeen oo ah in lagu fuliyo dil toogasho ah kadib markii ay geysteen jiriimooyin ka dhan ah dadka muslimiinta ah iyaga oo wakiil kaga ah gaalada maraykanka iyo murtadiinta fagaaraha oo ay soo xaadireen kumanaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay daawanayeen jawaasiista u hoggaansamay awaamiirta gaalada diintoodana ku iibsaday waxaan badneen oo adduunyo ah mid ka mid ah qudaadda mujaahidiinta ayaa fagaaraha ka akhriyey magacyada iyo shaqadii ay gaalada u qabanayeen muddadii ay la shaqaynayeen sirdoonnada siliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta eedaysanaha koowaad aadan siraaji cabdulaahi waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta iyo maraykanka intaba anigoo joogo xamar waxaan la kulannay nin lagu magacaabo maxamed sheykh oo ka tirsan jawaasiista murtadiinta wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay waxaan isku fahanay in aan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta iyo inaan u shaqaalaysiiyo eedaysanaha labaad ibraahim yuusuf xaaji kana dambeeyey duqaymo ka dhacay walaayada shabeellada dhexe gaar ahaan soonaha balcad maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa nala soo xidhiiray gabar lagu magacaabo xaawo cali maxamed una shaqayso ciidanka riddada balcad jooga waxay noo sheegtay aniga iyo xasan cali in shaqo jaasuusnimo ah na laga rabo aniga iyo xasan balcad ayaan aadnay guriga xaawo ayaan kula kulannay mid ka mid a jawaasiista maraykanka eedaysano afaraad xasan axmed aadan oo loo yaqaano xasan booyow waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqaymo ka dhacay jilib intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan axmed aadan wuxuuna ku jawaabay waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay aniga oo xamar jooga nin la yidhaahdo cabdi kaafi oo la shaqeeya maraykanka waana ka qaatay eedaysanaha shanaad xasan cali maxamed da'diisu tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay walaayada shabeellada dhexe gaar ahaan soonaha balcad intaas kadib maxkamaddu waxay jawaabka dalabtay eedaysane xasan cali maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo xiriirtay gabar walaashay iga weyn xaawo cali maxamed una shaqayso ciidanka riddada balcad jooga waxay noo sheegtay aniga iyo ibraahim xaaji yuusuf in shaqo jaasuusnimo ah nagala rabo ugu dambeyn ayaa lagu dhawaaqay xukunka sharciga ah ee ay muteysteen jawaasiistaasi ridowday sidoo kalena indhaha u noqday cadowga allaah intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dhammaantooda dil xaduridaa almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaaraa awliyaa بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنت إكوبات tani ayaa cibro iyo tusaale cad u ah in qof kasta oo garab iyo gacal u noqda gaalada iyo murtadiinta sidoo kalena ku kadsooma in uu manaafacaad yar ka helo daadinta dhiig qof muslim ah isaga oo haga u ah gaalada iyo murtadiinta mahadsanid cusmaan soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka ayaa dhigay isku soo baxyo ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan dhibaatada uu ku haya maamulka trump sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalka maraykanka ayaa dhigay isku soo baxyadii ugu ballaarnaa oo ay ku diidan yihiin ciidamo taabacsan maamulka donald trump kuwaasoo dilal iyo qofaal ku haya shacabka soomaaliya wararka ka imaanaya gobolka minnesota ayaa sheegaya in tobnaan kun qof oo soomaali ah ay mudaaharaad ka dhan ah maleeshiyaadka is ka dhigeen magaalada minneabolis hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ayaa fagaarayaasha ka sheegay in donald trump uu falo cunsuriyeed oo cadaawad ku dheehan tahay uu kula dhaqmayo shacabka soomaaliyeed dadka isku soo baxay ayaa ku qaylinaya erayo ka dhan ah ciidamada loogu yeero aisa ee dowladda maraykanka u qaabilsan raafka iyo dilalka dad ay soomaalidu ka mid tahay dad cadhaysan oo soomaali ah ayaa mid ka mid ah xaafadaha magaalada minneabolis ka ceeriyey maleeshiyaa doonayay inay dad ka raafaan shacabka ayaana aad u dhaleeceeyey dad soomaali ah oo xubno ka ah ciidamada loo yaqaan aysa dhinaca kale shalay gelinkii dambe ayaa ciidamada maamulka trump waxay ruux loo maraynayay inuu yahay soomaali ku toogteen magaalada minneabolis sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ahaa boqolaal qof soomaali ah ayaa ku jira xabsiyada dalka maraykanka kuwaas oo la filayo in bilaha soo socda loo soo musaafiriyo dalal dhaca geeska qaaradda afrika mahadsanid marwan siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa aqbalay ka qaybgalka shirka uu ku baaqay madaxa kooxda riddada soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya casaam carafaad kadib shir mucaaradka riddada ay ku yeesheen magaalada nairobi ayay ka soo saareen war-saxaafadeed ay ku aqbaleen ka qaybgalka shirka kooxda riddada ay sheegtay inay ku qabanayso magaalada muqdisho kowda bisha soo socotay febaraayo mucaaradka ayaa sheegay in kooxda riddada looga baahan yahay inay ka laabato dhammaanba wax ka beddelka dastuurka riddada sidoo kale mucaaradka riddada ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin in muddo kororsi uu samaysto xasan guurguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya shirkan waxaa ka soo qaybgeli doono siciid deni axmed madoobe kuwaas oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo xasan guurguurte koox xirdada soomaali ayaa horay waaran soo qabashaha u jartay axmed madoobe xilli dhowaan ra-iisul wasaaraha riddada uu sheegay inuusan aqoonsaneyn maamulka axmed madoobe arrimahan waxay ku su-aadayaan xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya kooxda raddada iyo mucaaradka xasan gurguurtana uu qorshaysanayo inuu samaysto muddo kororsi mahadsanid cazam wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo gebagabaysay dowro tasxiix ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرًا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا xalqadan oo loogu magacdaray ubaya ibnu kacab waxaa ka faa'iidaystay in ka badan afartan macallin oo ka mida macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanka ceelansaar oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool xalqadan waxaa macallimiinta looga saxayay tasxiixa qur-aanka kariimka iyadoona macallimiinta ay wax badan ka faa'iidaysteen muddadii ay u socotay munaasabadii lagu soo xirayay xalqadan oo ka dhacday gudaha masjidka jaamaca ee deegaanka ceelansaar waxaa ka soo qaybgalay curumo nuqabo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadda sheekh bashiir oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ugu horreyn kelimadan goobta ka jeediyey walaalayaal walaantilahka bandhika iyo walahatila baradahay qur'aanka ilaahayo qur'aanka ilaahay sharaf iyo karaamo maynka filana annahu kalaamullaah ilaahay hadilshi ay subxaanahu wa tacaala fadijayna may koobo kor madi walku hadale leer may wahaa qur'aankun kan eh walkala isku dhaafaha lanki unijay ley bara rasuulka sala allaahu calayhi wasallam eeri maalinta qiyaamo lanki unijay qur'aankun bara taaj ama duubjinaad iyo linsuree leeri markaasa lankima erey taajku may haay may leere unigii kaad qur-aanka barta sababtis iyo mayl erey taajkunka heliya leere gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool iyo suldaanka guud ee beesha macallin weyne ayaa dhankooda munaasabada ka hadlay walaalaha hortay fadhiyaan oo mucallimiinta ahoo deegaankana ka haay idadka deegaan dheerka kooyiba walaalayaalow may ballana geeke horaynahan haayteen hatanna mas-uuliyaddii oo sii adkaatiya qabtaan nicmo ilaahay siinka fadliina qabtaan marka mas-uuliyaddii mas-uuliyada ka darantay hal dareen sanaadoy dadka deegaanka maalmiintii arga haytaan gara'aadyo ey wanaajo ey sharafto iyo xeerkiyo dareen arga haytaan halku faa'iidaysaday deegaankii bamirin ninka dhaafi meeraagaas maylanaa deegaanka eelaansaar hanti hoos koyso tuulooyin eh halku faa'iidaysadooy mid ka mid a ardayda ka faa'iidaystay tasxiixan qur-aanka kariimka ayaa soo bandhigay kutubadii ay ku qaateen xalqadan muddadii ay u socotay وتناولنا في هذه الحلقة كتبا فيها تسهيل ما قصدناه منها مخارج الحروف والصفات لمعلم إبراهيم عبد الله إسحاق حفظه الله تعالى ورياضة اللسان للأهدل حفظه الله تعالى وتيسير أحكام التجويد ليحيى الغوثاني حفظه الله تعالى وتحفة الأطفال لسليمان الجمزوري رحمه الله تعالى ومنظومة المقدمة لمن الجزري رحمه الله تعالى ومنظومة الخاقانية لأبي مزاهم موسى بن عبيد الله الخاقاني رحمه الله تعالى وهداية المستفيد لأبي ريمة رحمه الله تعالى ونونية السخاوي لعلم الدين السخاوي رحمه الله تعالى وبهجة اللحاظ للسمنودي رحمه الله تعالى القراءة والكتابة intii munaasabadda ay socotay waxaa jiray bandhig heer sare ah oo ardayda macallimiinta ay goobta ku soo bandhigeen kaasoo farxad geliya bulshadii goobta ku sugnayd وإذ نالنا أخذ القراءات سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر فلسابعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتر
نبدأ أولا بالقرآن كرامة وحبا نور الكتاب على الدنا يتألق وبه القلوب إلى الهدى تتعلق هو رحمة هو حكمة هو روضة تزهو وفيها للنفوس تشفق آياته شمس الحياة وضوءها يمحو الظلام إذا تفرق مطبق يا من يريد السلم فيه سلامه وبه طريق الحق يهدى ويوثق هو أنزل الرحمن فيه بيانه فبه نعيش وبه نعز ونخلق ugu dambeyn waxaa la shaaciyey natiijada imtixaankii macallimiinta laga qaaday iyadoo si gaar ah abaalmarino loo siiyey ardaydii safka hore ka gashay imtixaankii la qaaday ma aha markii ugu horreysay ee macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanada hoostaga degmada waajid loo qabto xalqad tasxiixa dhowr jeer ayaa sidan oo kale loogu qabtay macallimiin badanna ay ka faa'iidaysteen وإذ نالنا أخذ القراءات سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر in ka badan shan boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin wilaayada islaamiga ee bacay ay ka sameysay deegaano hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadaas waa kan bashiir muxuyidiin abu ayman kurmaan waa deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee bacay deegaankan wuxuu qayb ka ahaa deegaanadii uu gaaray wafdigii qiimeynta wilaayada islaamigaha ee baay ee loo diray xaaladaha nolosha iyo midda biyaha ay wajahayaan dadka muslimiinta xilli sanadkan roob yari ay ka jirto dalka oo idil dhowaan waxaa mar kale gaaray deegaanka kurman wafdi mas-uuliyiinha oo ka socday maamulka wilaayada islaamiga ee baay ujeedkooduna ahaa qaybinta raashin gargaar ah oo maamulka wilaayada baay ugu talagalay dadka danyarta ah in loogu gurmado ugu yaraan shan boqol oo qoys oo laga kala keenay deegaanada hoostaga degmada diinsoor ayaa loo qeybiyey raashin ka kooban bur bariis sokor saliid iyo agab kale oo ay aad ugu baahnaayeen dadka deegaanka idaacadda islaamiga ee andalus ayaa wareysatay odayaasha da-da ah ee deegaanka kurman ee loo qeybiyey raashinkaasi gurmadka ramaan raxiim magaagay mayl arey mukhtaar mayowgii dowmaan ale wala are huubiya kabari alxamdulilaahi mujaahidiinta mayna siiday ma-uuno fayle iyana kasiidi ilaahey ankaarhakiridii gaalada oo murtadiinta na dhabahasu ini oo ilaahay amarshiyaah ilaahay nooka qobadaya ilaahay inrajacyaana ilaahay amarshiya warka oo koobo raashinkana nasiib may waaha bariis bur sokor saliid saabuun cusbo antagana nasiib maasha allah maasha allah eeda farhadan qobna insha allah ilaahay idimoob mujaahidiinta maanka do-aana inti ilaahay galantiya korka kuweela gaalada iyo isdaaraba ilaahay galantiya kureey haa yaanka do-aan maysana jareeg konton iyo lisin uwe kooy marki ikooban kurma kurma raashin faylana nasiib bur ilaa bariis sokor ilaa usba ilaa jirgaan isaliid gaalada ilaahay ini iibiyo wadamadayeeda oo wiino hooga leeya haysato kubato oo mujaahidiinta na galo nuur aadan ale wiiwe haaf bur ee haaf bariis leh sokor dhulka meerishooti dhulgariirkii oo la sheega jiray sumaanka dhiwaayo inuu roogdun ilaahay ka rideynay dhulgariira ha dheegi jirnay dhulgariirkii gaalada meelinkuma suugo ilaahay meelinkuma suugo hay ka rideynay inuu roogdun ma jiree afartan iyo sagaalad konton lay ka dhaha xasan cabdiraxiimiin sheekh maade kurmaamaroog haa wilaayada islaamka raashin dorunganasiid may ka mid ah sokor i bariid i bur i saliid jiirgaan macla dhar antaasana nasiid laxdun iliya jir faraha oo wiin oo mahadilinka oo harakada al-shabaab mujaahidiinta fii sabiililaahi harakada islaamka yaa mahadcelin aan hayn gaalada ini ilaahay dhibi kufaarta ilaahay dhibi muslimiinta gacantiya gacantiya midgeed ini kormarta iyo raalli keena yaa ilaahay inka tuugan waan inka baryaan sidoo kale hooyooyinkii helay deeqdan ka timid maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa mahadcelin allah subxaanahu watacaala kadib halkaas ugu duceeyey mas-uuliyiinta mujaahidiinta muurta ibraahin gaabow beelale yaaka kooyne mahadilaha iskale muntaajiinta yaa iska leh saasaa jirta raashin lama kiish bur eh kiish biriis eh sokor isbe saabon dirgaan yaanana siiye ilaahay anka mahadnagni isnaas inka mahadnagni waradda haye eeda maasha allah nabadgelyo qabna eeda lunroonya maasha allah
ahaa waa isma deegaanka beelil kiish biriis kiish bur sokor saabon dirgaan
isbe mahad santa mahad deegaankana biila leh raashin kiish bariis kiish buragi cagsi diila saliid sokor isba oomo saabuun iyo nana siisay raashinka mujaahidiintu na siisay mahadsan yahay maasha allah faraxsan yahaa ilaahay hanaga qobado maay deeq cabdalilare way ka noola deegaan kurmaaya ka noola arakad mujaahidiinta maan ka ducaayna inti raashin sharflena siidi macal cusbadii sukortiyo duunsha saabuunsha ku jar saasaan ka mahadayaan farxadii maasha allah habi gaalad ilaahay jab iyo halaag ka karida macaajin gaabsha guul allaha geliya laka sheeksa deegaan kurmaa bariis bur saliid cusbo sokor saabuun maasha allah ka faraxsan mujaahidiinta intii adoogka ilaahay ku jabi gaalada ku jabi sidaas ayuu ku soo idlaaday raashinkan gurmudka oo ay ka faa'idaysteen in ka badan laba kun oo qoys oo maamulka wilaayada islaamiga ee baay ugu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay haystaan xaaladaha nololeed ee ku sugan deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid bashiir warkii subaxnimo oo saako oo xadda idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu